ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay si kadiisa u galeen galankii dambe ee shalay deegaanka galasweyn oo qiyaastii konton kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool wax iskoorimaada kama dhicin deegaanka galasweyn markii ay galayeen ciidamada dowladda federaalka bacdama shabaabka iyagoo aysan ku dagaalamin halkaasi ay ka baxeen laakiin goobjoogayaal deegaankaasi ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyey ilaa saddex ruux inay ciidamada dowladda ku dileen tuulada galasweyn saddexda ruux ee la dilay laba ka mid ah waxay ahaayeen ganacsato halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xiriir la lahaayeen kooxda al-shabaab sidoo kale wararka deegaanka garasweyn laga helayo ayaa xaqiijinaya ciidamada dowladda federaalk ee deegaankaasi la wareegay inaysan la socon ama howlgalkooda ku wehelin ciidamada ethoobiya oo taageero militarisiya kuwa soomaaliya garasweyn waa deegaan u dhexeeya degmooyinka ceelbarde oo ay ciidamadani weerarka kasoo qaadeen iyo degmada xudur oo ah xarunta gobolka bakool halkaasi oo bil ka hor ay ka baxeen ciidamada ethoobiya kuwa dowladda federaalka mas-uuliyiinta maamulka gobolka bakool iyo kumanaan shacab ah oo haatan barakac ku ah degmada ceelbarde ee gobolka bakool mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho